SBS Radio.
filimkan oo laga diyaariyey safarkii ay dhallinyarada ciyaartooyda soomaalida ku dhaqan melbourne ay uga ambabaxeen soomaaliya waxa uu ka faalloonayey deegaamadii ay booqdeen iyo weliba kaalintii ciyaareed ay kula dheeleen ciyaaryahanada ku dhaqan dalka soomaaliya haddaba sannadkii tagay ee laba kun toban iyo sideed ayaa dhalintan waxa ay tageen saddex magaalo oo kale ah kismaayo muqdisho iyo weliba baydhaba iyagoo la ciyaaray ciyaaro saaxiibtinimo dhalinta ku dhaqan deegaanadaasi sidoo kalena iyagu waxay u ahayd dalbarasho waayo qaarkood waxay ku dhasheen amba ay ku koreen dalkan austraaliya waxaa sidoo kale safarkan barbar socday sannadkan oo uga duwanaa sannadihii hore ee lasoo dhaafay kaalin barnaamij caafimaad ay fuliyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee reer austraaliya iyagoo lacago isaga aruuriyey halkan melbourne si loogu dabiibo dad baahi caafimaad qaba sida dumarka isku furanka xilliga dhalmada dhibaato ka soo gaadha iyo weliba dad aragga la'a oo indhaha loo fiiqay filimkan oo lagu dhex daawaday shaneemo ku dhex taalla jaamacadda latrob ee ku taalla bariga waqooyi ee magaalada melbourne ayaa markii uu soo idlaaday waxaan mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid a dadkii daawaday oo aan weydiiyey dareenkooda caawa waxaa meeshaan lagu soo bandhigay wax aana weligeen filanaynin aan yacni dadka melbourne jooga iska filanaynin in ay waxyaalahaas kale soomaaliya ka jiraan dadka inay u baahan yihiin ay dhibaataysan yihiin ay u baahan yihiin nod qalliin keliya gaajo badanna waa jirtaa indhaha in dadka loo fiiqo dadka xoryaamiinta in la helbi gareeyo dadka gabdhaha sidoo kale oo fisalka oo isku furmo in la daaweeyo wallaahi filimka markaan daawaday emotions kala duwan oo badanaan dareemay waxaan dareemay hiloow aan wadankayga u hilooway waxaan dareemay farxad aan arkay in uh, dhallinyarada yar yarka waxay samaynayaan waxaan dareemay sadness to see what our people need wallahi waxyaabo bad- kala badan oo duwanaan dareemay sanadkan soo socdan insha allah wax ka weyn aan isku dayeynaa waxaan isku dayeynaa eh, insha allah sidoo uu doctoorka noo sheegay kun qofood inaan indhaha u fiiqno aan badino gabdhaha afidsulada we try to do bigger and better mar walba insha allah barnaamijkii caawa aan daawanay iyo qorshihii sanadkii hore dhacay in sanadkan tiradii maadaama shan boqol iyo xooga ahayd inaan sida qorshaha uu yahay kun qof anaa la gaarsiiyo waxaa la gaarsiin kara communitiga oo soomaaliya australia degan markii ay macnaha iyaga isku duubtaan oo qof walba uu laba saddex qof uu responsibilgareeyo sanadkii ma tiro badnin laakiin waxaan sawir u nahay communitida kale ee adduunka ee soomaalida ah ee degan oo naga tirada badan sida north america oo kale oo tirada ugu badan haddii iyagana ay u istaagaan ay ku das- daystaan australia ee communitigeeda in wax badan la qaban karo oo la gaarsiin karo toban iyo dhowrka kun ee qof oo uu sheegay eh, daftarka eh, in- in sanadkii macnaha indhala'aanta ay tahay in wax laga qaban karo والله برنامجك عاد هي عاد بو فعلا و واحلى سوق ان شاء الله wax badan baa la qabtay aad iyo aad u qiimo badan gaar ahaan dadka indhaha loo fiilayo oo kale boqol dollar australian se gabadha hadlaysa u sheegtay oo boqol dollar waxaa lagu soo iibsadaa wax aad u yar aad u qiimaya barnaamijka dhan ba over waa amazing marka qof kasta oo ka qayb qaatay waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin آه، horta anay horta filimka waa fiicnaay anay sana- sanadkan soomaali ma aadin waxaa 2017 but this was uh, actually markaan ugu fiicnaa was very amazing marka insha allah waxaa waaye 2019 baa isku diyaarnaa doolaa idmo yaa marka waxaan ka- dabcan waxaa sidoo kale filimkan uu rajo geliyey dhallinyaro hor leh oo aan weligood soomaaliya arag inay sannadkan raacaan dhalintan Ah, filimku wuxuu ahaa filim innaba caadi ahayn maasha allah sida la isku soo xiriiriyey dadka ku jira wax kasta qosol baa ku jiray Am, way- waxyaalo badan oo fiican oo soomaaliya iyona dadkeenan anigoo kalete oona soomaaliya aadin filim fiican oo ahaa oo na tusayna wadankeena quruxdiisa dadka badan oo joogaan sida fiican oo loo soo dhaweeyey Am, dadka sportska ciyaareen Am, filim fiican oo ahaa So, yeah. Ah, sanadkan insha allah hadday hooyaday dhaxalo waa bixi kartaa waa ku jiraa boorsa inaad diyaarsanayaa diyaaradaa korayaa soomaaliya waayo dee waa saas waxaa aad iyo aad aan ugu mahadinaynaa gruubkii dhallinyarada ahaa gabdhaha ahaa iyo wiilasha kuwii caafimaadka iyo kuwii sportska oo tegey saddex magaalo oo soomaaliya eh, eh, muqdisho kismaayo iyo baydhabo waxaa aad iyo aad runtii noo taabatay dadka kondishinka ay u tageen caafimaadka iyo shanta boqol oo qof ay weli indhaha u soo fiiqeen iyo dumarkii maaragtay eh, isku furanka eh, dhibaatada ka haysay oo ayaga ay qaar ka mida soo daaweeyeen alxamdulilah maanta waan ku faraxsannahay inaan aragno eh, documentariga eh, soomaaliya dhallinyarta soomaaliya aaday oo medical mission ama ciyaartooyda eh, maasha allah aada ugu faraxsanna koder magacayga waxaa waaye axmed abukar xasan sanadkaani soomaaliya aado wuxuu ahay filan oo
sanadkan ayay waxay qorshaynayaan sida ay ii sheegeen maamulka dhallinyaradan inay tegi doonaan muqdisho boosaaso beledweyn iyo gaalkacyo iyagoo socdaalkan uu isugu jiri doono ciyaaro iyo weliba samafal dhanka caafimaadka ibraahim cumar baafe wararka s b s magaalada melbourne
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.